dhinaca kale waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka soomaaliya waxaa isla maanta magaalada muqdisho intii shirkaasi u socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada afisyoone ee magaalada muqdisho uga soconayaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirkan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu lafagurayey hannaanka geedi socodka doorashooyinka dalka iyadoo madaxda kulanka ka qaybgelaysana ay si gaargaara isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaan bixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla shirkan oo si habsamilah u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambaysay intii hore isaga soo dhowaanayaan welina ma jirto qodobo la shaaciyey oo lagu heshiiyey ama la isku diidan yahay dhinaca kale sida uu bartiisa facebooka ku soo qoray afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan la sheegay inuu is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geedi socodka dhammaystirka heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebteembar ee sanadkii tegey oo aasaas u ah shirka wada tashiga ee muqdisho ka soconaya iminka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho